jaamacadda oxford ee dalka britain waxaa toddobaadkan ka dhacay kulan looga hadlayay doorka farsamada casriga ah iyo kaalinta ay kaga jiraan dalalka qaaradda afrika oo ay soomaaliyana ka mid tahay kulankaasi dadkii lagu casuumay waxaa ku jiray cabdirashiid maxamed siciid cabdirashiid dahabshiil oo ah maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil isagoo markaasi matalayay dhulka soomaalidu ay degto ee bariga iyo geeska afrika haddaba cabdirashiid habshil oo iminka ku sugan london ayaa wixii kulankaasi looga hadlay waxaa ka waraystay maxamed colaad xasan oo stuudiyaha igu heliya shirka wuxuu maalin buu socday waxaa jaamacadda oxford university oo ah jaamacadaha de aad og tahay adduunka ugu waaweyn ayaa waxa ay markii ugu horreysay shirka ay u qabanqaabisay in ay fahmaan technologyga ama qalabkan casriga ah iyo innovationska sida loo maaragtay qalabka casriga looga faa'iidaysto dhulka ay soomaalidu degto waxyaabihii aada soo bandhigteen ee halkaa aad ka sheegteen maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa mar guud ahaan dadka soomaalida aan ka warranay sida ay technologyga u isticmaalaan tusaalooyin waxaanu taswiiro ka soo qaadnay gobollada soomaalida meelo ka mid ah dad isticmaalaya qoraxda oo ay ama telefoonadoodii ama qalabkooda casriga ah ku ku maaragtay isticmaalaya waxaanu ka hadalnay mashiino kale oo iyaguna adduunka meelo badan aan lagu isticmaalin oo nuxushiina isticmaalaya isla markaana cofiga le expresso lagu cabaayo waxaanu kaloo muujinay qalabyada kale ee technologyga ah ee ama shirkada dahabshiil ay gobol walba oo soomaalida ay deganta kaga shaqeyso inta badan runtii dadka soomaalida waxaad madeen inay ogeyn wadamo badan oo afrika way ka horeeyaan baa la odhan karaya qalabka casriga ah ee dhulka soomaalida yaala cabdirashiid markaan ka hadalno farsamada casriga eed soo xustay in badan oo ka mid a waxay ku xiran tahay aaladan internetka la yidhaahda ee casriga ah soomaaliya meelo badan oo ka mid ah iyo dhulka soomaalidu ay degtaba internetka xoog badan kuma laha oo sidaa uma sii buura inkastoo meelaha qaar ay ku kala horeeyaan maxaa wacan baad isleedahay in dhulka soomaalida uu gaari waayo internet awoodiisu sarreyso oo midka qaaradda afrika meelo ka mida ka jira fiber optiga uu ka mid yahay runtii waa lagu soo hadal qaaday waxyaalaha weliba lagu soo hadal qaaday waxaa iyadana ka mid ah in shirkadaha maarata isgaarsiintu aanay isku xidhnayn oo haddaad istiraada mid ka hadal ama mid kale u gudub ay dhibaatooyin badan ay tahay taa waa lagu soo hadal qaaday taa internetka waxaa la odhan karaya runtii waa ammaanka unbaa u sababa iminka muqdisho oo kale maadaama ammaankeedu marba marka kasii dambeysa uu sii wanaagsanaanayo waxaan qabaa internetkeeduna inuu sii wanaagsanaan doono oo laga yaababa in maaragtay internet fiican ina deg deg ba u hesho internetkuna sa aad u sheegtay waxyaalaha technologyga adduunka qayb weyn ka qaata weeyaan dhowr iyo labaatan sano ka hor dhulka soomaalida qalabka casriga ah waaba ku yarayba ama magu jirin baa la odhan karaa maantana magaalo walba iyo tuulo walba siday doontaba ha noqotee waxaa yaalla ama vsat oo ah dhish si toosa internetka usoo jiidanaya ama mobile ama telefon waxaasoo dhan oo ay gaarsiiyeen shirkadaha maaragtay dahabshiili ay kamid yihiin iyo kuwa kale isgaarsiintaba waxyaalaha dhulka soomaalida ka jira runtii waxaad moodeysaba inay ku farxeen oo ay yidhaahdeen wararka soomaalida aanu ka maqli jiray inta badan negative buu badnaa ama warar aan dee xaggooda marka laga eego aan wanaagsanayn oo u badan gaajo iyo dagaallo iyo dhibaatooyin laakiin markay maqlayaan in wadamo badan oo afrika ahba ay soomaalidu ka horeyso runtii annaga farxad ahaan bay arrintaasina gelisay marka waxaad moodaa in aada loogu soo jeestay in laga faa'iidaysto maaragtay dabeecadda maaragtay ilaahay de qoraxda dadka ugu deeqay kaasi waxau ahaa maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid maxamed siciid cabdirashiid dahabshiil oo isagoo ku sugan magaalada london khadka telefonka ugu warramayay waryaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga